gaadiidka gaashaaman ee ciidamada amisom ee african unionka amaba ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ayaa waxa ay ku dardareen jidka inta u dhexeysa muqdisho iyo afgooye dad la socday mooto waxaa la sheegay in laba ka mid a askarta ciidamada dowladda oo xiran dharka ciidanka iyo sidoo kale wiilkii waday mootadaasi oo ahaa qof shacab ah ay ku dhinteen halkaasi meedadka saddexda qof ayaa in muddo ah waxa ay yaaleen waddada inta u dhexeysa afgooye iyo muqdisho tan iyo intii markii dambe la geynayay isbitaalka madiina kadibna loo qaaday xarunta c i d da halkaasi oo baaritaano dheeriya lagu sameynayo xalayna ay ku baryeen sheegow jeylaani oo ah koob iyo labaatan sano jir dhallinyaro ah ayuu ahaa wadaha mootada gaariga uu dul maray haddaba cumar jeylaani oo ah wiil ay walaalo yihiin marxuumka dhintay ayaan khadka telefoonka ee muqdisho xalay kula xiriiray waxaana weydiiyey bal inuu ka jawaabo waxay isu yihiin marxuumka ugu horeyntii
walaalanahay iska iska abaanahay waa gartay maxaa la dhihi jira magaciisa
sheegow laanas ahaan magaciisana daxam jeylaani aa la dhihi jiray waa gartay marka bal iiga waran siday idinku soo gaartay geeridiisa ha waxaa igu soo gaartay xilli abaariya ay tahay sideed saac anoo xamar jooga ayaa lambarkeygii dansan maaseed laysoo diray kadib markaan shiday maaseedkii arkay waa dabagalay cunuga oo saaxiibadiisa ay yihiin uu yahay wuxuu uu yidhi walaalkaagii waa dhintay ceelashoona ku dhintay bal la soco hadeertaana meesha uu yaalaa asiyo labo kale ee ogow mootaa meesha kasoo qaatay waa soo baxay ceelashaan imid meedkiyaa meesha uga imid iyo iisheeg askartii amisamka oo dilay iyo askar soomaaliya oo kuwii dhinteen eheladoodii ah oo ishor fadhiya kadibna waa wada xaajoodeen wakiilay xamar u dirsadeen wakiilkiyaa yimid waa wada hadleen meelay ku wada ballameen sidiiyaa meedadkii lagu soo qaaday c a d ayaan usoo qaadnay ayagana xagga iyo la foolay aadeen oo xaruntooda ah annagana c a d yaa nimid meedadkiyaa la kontaroolo oo la sawiriyo magayaasha laga qorqoray c a d waxay noo dirtay isbitaal madiino madiina haddana usii laabanay isbitaalka markaan tagnay waa naga qaabileen waa kontarooleen haddana waxay yidhaahdeen meel hiblo geeya isbitaalka dhexdiisa barafaa la gelshay haddana waxayna yidhaahdeen berinoo imaada halka sac haddii ilaa yidhaahdo meedadkii saddexda qofood ahaa baraf ay ku jiraan caawa ay ku hooyanayaan annagana macnaa waana soo fasaxeen hal saa imaadayna yidhaahdeen waa gartay marka maxaa meedka loo hayaa oo micnaha inta sawirada looga qaaday meel loo dhigay oo loo leeyahay maanta gelin dambead duugi doontaan midinku wareejin doonaan horta ma sheegi karno inay nagu wareeji doonaan in kale ma sheegi karno laakiinse waxayna yidhaahdeen hadda xilli dambe waaye beri hal saac iyo imaadayna yidhaahdeen baabuurtii dardartay labadan askari iyo walaalkaa sheegow ma la qabtay waa la qabtaa waa la qabtay taargayaashoodii lambaradoodii wixii oo dhan maal ayaga iyo meeshay kasoo jeedaan waa la hayaa waddankay kasoo jeedaan waa amisom waaye amisom waaye waana la hayaa dad wakiil ayay ka yihiin ayay soo dirsadeen isku dhac kadib waa isxabadeeyeen isheeg xabadahaas kadib ilaahay dad wax kuma gaarsiinin ayagana amarka waa qaateen waa istaageen ciidamadii soomaali iyo ayaga ayagoo ishor fadhiya ayaga wakiilay dalbadeen xamaray ka dalbadeen wakiilkiia ceelisha loo soo xilsaari oo yimid wakiilkiia ay ciidamadii soomaali iyo ayaga is arkeen sidii marka ayaga lagu fasaxay cabaarihii sideed saa ay ahayd toban saa bar ayaa la fasaxay waxaad iiga warantaa marka walaalka ma askariyu ahaa mootuu wadaad i tiri oo labadan askari oo dhimatay asaga la dhimatay uu ku waday marka ma kolonyo gaadiid oo askaroo ciidamay la socdeen mase nin wax laga kireystay oo mootada laga kireystu ahaa kireysto ahaa kireysto waaye laga soo kireystay ayuu ahaa
waa gartay marka hadda walaalka waa dhintay iyo labadii qof oo kaleeto amisom miyaa idinka idinla xiriireysa hadda ood la hadlaysaan oo dhibkan geysatay mase dowladda soomaaliya aad u maraysaan
arrintaas hadeertaan macnaa beri ayaa loo fadhiisanayaa wakiilka ayaga soo soomaali waa ninka ayaga soo wakiisteen annaga dowladda marka kala xaajoonaynaa amisom ma ahan waayahay waxaad bal iiga warantaa marka ayaga sidee ayay wax u dhacaa lagu dhahay sidee ayay wax u dhaceen ayaa laydinku dhahay ma mootadooda ayagoo socdo wato oo waddada afgooyiyo xamar u dhexaysa maraya ayaa hal mar dusha laga maray mase waa laga shakiyey saasaa keentay in baabuurta amisom la marsiiyo sidee keentay in la jiro dadkan waxay keentay wiilishii hal meelay usoo wada socdeen hal seeday kusoo wada socdeen seedka ay kusoo socdeen ayaa nimankan macnaha iisheeg gaariyaa seedka kale kasoo baxay inay macnaha dhinacaas dambe ay galaanay rabeen markii iisheeg waa u suurtageli weysay cagti horey turiska horey ku dhufteen xaggaas markay ku dhaceenna isagoo ka jari kara ama ka qabo kara oo dulmarsiiyeyna yidhaahdeen marka meedadka meedka walaalkaayoo kale ma aragtay intee wax uga yaalaan oo macnaha baabuurka la marsiiyey walaalkaygii waxaa gaartay koolbo iisheeg iisheeg xidida iyo neerfo iyo meelahaasaa ka go-ay dhiig buu soo iisheeg soo daadiyey garaafo kale kuma taalo dhibtaasoo u dhintay labada kalena macnaha madax cagti ka martay madaxii wax meesha laga soo qaadi kara ma aysan ahayn waxaad bal iiga warantaa muxuu ka tegay walaalka qoys miyuu lahaa aqoosuu lahaa oo reer iisheeg cunug yaruu ahaa koob iyo labaatan jir iisheeg hal hal cunugaa u dhashay cunugina macnaha iisheeg markii dhashay uu faqiiray oo dhintay
kaasi waxa uu ahaa walaalka sheego jelaano koo iyo labaatan sano jir ahaa ka mid ahaana saddex qof oo mooto ay la socdeen baabuur ay dul marsiiyeen ciidamada amisom sida la sheegay waxaana ii warramay ood waraysigiisa dhegaysanayseen cumar jelaani oo ay walaala yihiin marxuumka